فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo xiliyadan oo kale maalintii jimcaha aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa labada bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriyada qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaan kala socnaa sida ay khafladdu halisugu tahay iimaanka qofka muslimka ah warbixin ayaad maqli doontaan waa kuma saxaabiga jaliilka bilaal ibnu rabaax warbixin taariikhdiisa ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan maxaan ka naqaanaa dowladaha uga caansan ee dhaca saaxilka afrika xalqada afartan iyo koowaad ee taxnaha fasiiru ayaad ku maqli doontaan kusoo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت waa hagaag qodobadaasoo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha allah balse qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waxa uu noqonayaa maxaan kala soconaa sida ay khafladdu halis ugu tahay iimaanka qofka muslimka ah warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdikhaaliq macali abdiweli يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صمتها لأطعت خالقك الذي رباك mid ka mid ah dembiyada ugu halista badan ee uu shaydaanku ku dago dadkana kuna dhacaan waxaa ka mid ah inay adduunyadu hanato quluubtooda ayna ka faa'iidaysato awooddooda taas oo aan u reebin wax yar oo ay kaga hortagi karaan arrinkaas ayna awoodi waayaan inay naftooda ka badbaadiyaan dunuubta iyo dhibaatada ay adduunyadu leedahay iyagoo xalkaas ku sugan ayaa waxaa la dheeraan doona wakhtiga sidaas ayayna ku raali noqon doonaan waxayna isku dhiibi doonaan shayddaanka maalmuhuna way kadin doonaan iyagoo noloshaas farxad u arkay heer uu arrinku la gaaro inay moodaan inay wanaag ka shaqaynayaan imise ayaana soo martay xaalad noocaan ah oo aan is aragnay inay noloshuna la degtay si tartiib tartiib ahna allah inooga fogaysay hurdada aan ka kici weyno anaga iyo daacaddana ay inoo dhexayso masaafo dheer amba aan iska hilmaamno ilaa aan ka gaarno in aysan dhibaataba u arkin wixii naga tegay oo khayr ah maxaa yeelay waxaana la wanaagsanaaday qaabka aan ku sugannahay islamarkaana aan u dhaqaaqi weynay waddada hanuunka maadaama aan isku qancinay inaan toosnaan ku sugannahay waan halkaas meesha uu shayddaanka inooga xidho dhammaan albaabada toobada uuna naga jarjaro kasta oo aan allaah ka leelanahay allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون kani waa xaalka dadka qafladda ku sugan ee uu qur-aanka inooga waramay isagoo caddeeyey sifadooda waxa uu allah casa wajalla qur-aankiisa ku yidhi إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون marka ay halkaasi qafladdu marayso ayna gaarto in ay caqliga la degto waxaa lama horaan ah in loo helo dhakhtar fiican kaas oo keena daawo naajix ah maxaa yeelay cudurkaasi waa mid xun oo asiibay ruuxda qofka muslimka ah isagoo dulinimada iyo cisyaanka ku raali noqonaya indhihiisuna adduunyada ku xirayo uusan wax kale arkaynin dadka kalena aysan maskaxdiisa ku lahayn wax mansilyad iyo qiimo ah hal mar oo aan si wanaagsan ugu fiirsano ayaa inooga filan in aan ogaano heerka aan ka gaarnay dhalanteedka qafladda in qalbiga uu dhaqdhaqaaqo markii adduunyo la sheego markii aakhiro la xusana uusan isbeddel ku imaan waa xaalad halis ah waana tilmaamaha la siinayo qof kasta oo caqli u saaxiib ah waxaana daliil u ah in qafladdu ay halis ku tahay iimaanka in ay shabahdo sida qofka qaafilka ah ee maandooriyaha daa'imay kaas oo aan kasoo kacaynin qalbi daboolnaanta islamarkaana aan dhargaynin ilaa ay taasi gaadhsiiso inuu ku noolaado nolol khiyaali ah waana sidaas oo kale xaalada dadka qafladda ku jiro sida ay ku dhammaato nolosha dadka khamrada iyo daroogada daa'imo ee ah inay caqliga ka tirtirto amba ay shalal ku rido qaar ka mid ah xubnaha jirkiisa ayay qafladu dadka u horseedaa inay ruuxdooda ka saarto daacadda allah qalbigiisa iyo kumacansiga iimaanka ay kala teedaan derbiyo waaweyn allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
in qofka la xanuunsan qafladda uu mar waliba danaynayo waxyaabaha dilay naftiisa ee uu dalbanayo jirkiisa isagoo aan danaynayn waxyaabaha ay rabto ruuxdiisa ee anfacaya sidoo kale qofka qaafilka ah wuxuu isaga jeysanayaa ruuxdiisa iyadoo la taahaysa xanuunka haya wuxuuna sidaasi ku fiirsanayaa ilaa dhaawaceedu darnaado oo ay adkaato in la daaweeyo mararka qaar qofkaani wuxuu ogyahay in xanuunka haya uu yahay mid ka yimid qafladda ku dhacday laakiin xaaladda uu markaasi ku jiro waa sida qof daroogaysan oo kale mana ahan mid awooda inuu si sahal ah uga dhex baxo waxaa sidoo kale cawaaqibta qafladdu ay leedahay ka mid ah in qofka ay ku rido isla weyni tani ayaana asal ahaan ka dhalata nolosha qofka oo noqoto mid maran iyo inuu haysto dafci gudaha ah oo uusan ku baraarugsanayn qofka qaafilka ah maxkamayn karo naftiisa shayddaanka ayaana u qurxinaya uguna sheekaynaya inuu yahay kan dadka ugu karaamada badan uguna camalka wanaagsan balse xaqiiqadu ay tahay inuu ku jiro kuwa ugu khasaarada badan mid ka mid ah cawaaqibta ugu daran ee qafladdu waa caajiska uuna qofka ku dhaco macaasida iyo munkaraadka ihtimaamna uusan siinin daacadda iyo dikriga allah heer uu gaaro in cibaadada dhan uu ka go-o ama inta yar ee uu isku qanciyey uu shaydaanka ugu sheekeeyo inuusan ka gaabin cibaadada ee uu meeshii ugu saraysay ka hayo sidaas darteed waxa uu islaamku nagu booriyey inaan ka faa'iidaysano nolosheenna adduunyadeenna iyo aakhiradeenna aan wax u qabsano islamarkaana ka takhallusno asbaabaha caajiska keeni kara waysadana aan joogteenno oo aan mar weliba cusboonaysiino kuna dadaalno adkaarta iyo qur-aanka ilaa uu shaydaankii waayo fursad oo inoogu soo dhowaado dib u soo noolaynta qalbiga qaafilka ah waxay la mid tahay dib u dhiska dhul ay dagaaladu ragaadiyeen oo kale taas oo ugu horeen u baahan in laga suuliyo burburka iyo raadadka ay dagaaladu reebeen haddana dib loo dhiso waxa uu qofka qaafilka ah u baahan yahay inuu qalbigiisa dib u dhiso sidaasi darteed waxa uu qofka qaafilka ah u baahan yahay inuu qalbigiisa dib ugu dhiso cibaadada daacadda iyo suxbada dadka saalixiinta ah isla waqtigaasna uu ku dadaalo dikriga allah iyo rajada uu alle ka qabo kana qusto waxa dadka gacmahooda ku jiro qalbigiisana uu allah ku xidho habeenkiina salaatuleel uu istaago dib u dhiska qalbiga waxay kaloo u baahan tahay sabar iyo dadaal waxay keensanaysaa himo saraysa iyo ballan aad allah kula gasho inaad dib u laabanaynin kadib markii aad hogaansatay kuna dadaasho daacadda iyo camalka wanaagsan waxaa kaloo laga maarmaan ah in aanan quusan islamarkaana aan jarinjarada allah ka qabno taas beddelkeedana aan sabarka kaalmaysano si aan u gaarno ajarka weyn iyo jannada alle agtiisa ahaatay ee lagu abaalmariyo kuwa camalka wanaagsan la yimaaday
حتى تنال مناك خالف هواك وجاهد النفس التي بالسوء تأمر والهوى أغواك النفس والشيطان إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخراك أفلحت في الأولى وفي أخراك
فرس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرس waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan maxaan ka naqaanaa dowladaha uga caansan ee dhaca saaxilka afrika xalqada afartan iyo koowaad ee taxnaha fasiiro ayaad ku dhegaysanaysaan waxaana soo jeedinaya walaalkeena mahdi cubayd
ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات saaxilka afrika waa mandiqad juqraafiyadeed oo ka tirsan qaaradda afrika kamana dhigna in mandiqadan ay tahay dhulxeebeed balse waa eray bixin loo adeegsado in la tilmaamo deegaano dhaca inta u dhexaysa saxaraha qalalan iyo dhulka xoogaa qoyan dalalka dhaca mandiqadan islamarkaana caanka ah dadkuna ay dhici karto in marar badan ay maqleen iyadoo la adeegsanayo eray bixinta ah dalalka saaxilka afrika waxaa ugu caansan maali naijer iyo burkina faso waana dhulka xilligan martigelinaya halgan adag oo ay muslimiinta halkaasi ku nool lagu xusul duubayaan inay ku dhisaan nidaam islaami ah maali waa daldhaca galbeedka qaaradda afrika qaybna ka ah mandiqadda saaxilka magaalo madaxda dalka waa bamako waqooyi waxaa ka xiga dalka aljeriya barina waxaa kaga beegan naijer halka burkina faso uu kaga aadan yahay koonfurta waxaana galbeedka ka xiga senegaal iyo muritaaniya masaaxo ahaan dalka maali waxa uu ku fadhiyaa hal dhibic labaatan iyo afar malyan oo kilomitiro iskuweer ah lixdan iyo shan boqolkiiba masaaxada dalkan waxa ay dhacdaa saxaraha weyn ee afrika dadka ku nool waddankana waxaa lagu qiyaasaa labiyo labaatan malyan oo ruux waana dal ay dadkiisu muslimiin yihiin qowmiyado kala duwan ayaa dalka maali dega waxaana ka mid ah dawaariiqda oo carab ah iyo fulaaniyiinta oo ka mid ah qabaa'ilka ugu waaweyn ee maali dega horeyna hormuud uga ahaa boqortooyooyinkii dalka soo maray waxaa dalka maali uu ka mid ahaa waddamadii soo maray gumaysiga faransiiska sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii ayuuna qaatay xornimo ku sheeg aan buuxin faransiiska ayaana galaangal xoogan ku lahaa dalka inkastoo sannadihii lasoo dhaafay ay hoos u dhacday arrintaas sababo ku aadan hoggaanka dalka oo la xirtay ruushka burkina faso ayaa isaguna ka mid ah dalalka ugu caansan ee dhaca mandiqadda saaxilka afrika waxaana dalkan waqooyi kaga beegan maali halka barina uu ka xigo naijer koonfurna waxaa uga aadan dalka efrikosi magaalo madaxda burkina faso waa wagaduugo masaaxo ahaan wuxuu dalkan ku fadhiyaa laba boqol toddobaatan iyo afar kun oo kilomitiro iskuweer ah tirada dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa labiyo labaatan milyan oo ruux si guud dadka reer burkina faso waa muslimiin walow ay jiraan aqaliyad nasaaro ah si la mid ah maali oo ay deris yihiin waxaa dalkan soo gumaystay faransiiska sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii ayuuna qaatay xornimo ku sheeg aan dhammaystirnayn horeyna wuxuu uga mid ahaa boqortooyadii maali ee ay hoggaaminayeen muslimiinta naijer isaguna waa dal kale oo ka mid ah waddamada ugu muhiimsan ee dhaca mandiqadda loogu yeero saaxilka afrika waxaana dalkan jihada waqooyi kaga beegan dalalka aljeriya libiya halka barina uu ka xigo dalka jaad koonfurna waxaa uga aadan naijeriya halka burkina fasona uu dhaco galbeedka dalka maali ayaana uga beegan naijer dhinaca waqooyi galbeed masaaxo ahaan naijer waxa uu ku fadhiyaa hal dhibic labaatan iyo toddoba milyan oo kilomitiro iskuweer ah dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa labaatan iyo shan milyan oo qof si guud dadka waddanka ku nool waa muslimiin walow ay jiri karaan aqaliyad nasaaro ah ama aanan diin haysan si la mid ah maali iyo burkina faso naijer waxaa gumaystay faransiiska sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii ayaana xornimo ku sheeg la siiyey laakiin dalkan weli wuxuu la daalaadhacayaa gumaysiga dadban ee reer galbeedka walow hadda ay ka jilbalaabteen intiisa badan galaangalka ruushkuna ku sii xoogaysanayo kuwani waa dalalka ugu caansan ee ku yaala mandiqadda saaxilka afrika ee dhacdo galbeedka qaaradan lagu naaneyso qaaradda islaamka
ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات
تنتا ولا ألهك عنه آنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه آنيق روض آنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay waa kuma saxaabiga jaliilka ee bilaal ibnu rabaax
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة bilaal binu rabaax alxabashi wuxuu dhashay saddex sano kadib sanadkii maroodiga ee ku astaysnaa duulaankii xabashidu ku soo qaadeen kacbada wuxuu ka mid ahaa raggii ku soo hormaray islaamnimada waxaana la wariyaa in maalin maalmaha ka mid ah maalmihii rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo abuubakar ku dhuumanayeen godkii duleedka maka ku yaalay in bilaal oo ari jir ah soo maray goobtaas nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa weydiiyey inuu caanaha ariga u liso hase ahaatee bilaal wuxuu ku yidhi mid ka mid a caanaheed oo aan ku noolahay ayaana aniga sadkayga ah haddii aad rabtaan waan idin iihaarayaa nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa riidii bilaal ka lisay caano badan oo ay saddexdoodu ka dhargeen arrintaas oo ka yaawisay bilaal binu rabaax markii dambena wuxuu nebiga u bandhigay inuu diinta islaamka qaato sidaasi ayuuna bilaal ku islaamay wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasallam kula teliyey bilaal inuu islaamnimadiisa qarsado laakiin goor dambe ayaa la ogaaday dadkii uu shaqaynayay ee addoonsanayay ayaana tacdiib daran u geystay marka laga hadlayo makaanada iyo fadliga uu bilaal ku dhexlahaa islaamka waxaa ka mid ah inuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam uu maalin maalmaha ka mid ah weydiiyey bal inuu sheego camalka ugu rajada badan yahay uu qabtay maadaama uu shanqarta bilaal ka maqlay rasuulka jannada dhexdeeda bilaal ayaa sheegay inaanay jirin weyseqaad uu weyseqaatay maalin iyo habeen ilaa inuu dukado intuu allah u qadaray taasina ay tahay camalku uu uga rajada badan yahay waxaa intaa u dheeraa bilaal binu rabaax inuu ahaa mu'adinkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo xilligaasi ka dhignaa sidoo kale wasiirka warfaafinta ee dowladda islaamka cumar radiallaahu canhu ayaa wuxuu dhihi jiray bilaal waa sayidkeena waxaana xoreeyey abuubakar oo isaganu sayidkeena ah wuxuu ahaa qof tawaaduc badan oo isdhuldhigis badan marka wanaaggiisa iyo khayrkiisa la sheegana wuxuu dhihi jiray waxaan ahay uun qof xabashi ah oo daraadna addoon ahaa marka laga hadlayo jihaadka iyo halganka wuxuu allah ku sharfay inuu ka mid noqdo mujaahidiintii ka soo hoos dagaalamay raayada rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo islaamkana dhidabada uga aasay dhulka jasiiratalcarab markii uu suubanaha sala allahu calayhi wasallam geeriyooday khulafadii raashidiintana ay isaga kala dambeeyeen hogaaminta muslimiinta wuxuu bilaal isagoo mujaahid aan culays badnayn ka soo hoos dagaalamay raayada towxiidka islaamkana wuxuu ka gudbiyey xuduuda jasiiratalcarab wuxuu ka mid ahaa saxaabadii xaadiray furashadii baytulmaqdis iyo xureyntii masjidul aqsa shariif ugu dambeyntii waxay geeridii ugu timid isagoo ku sugan dimishq sanadka markuu ahaa sanadkii labaatanaad ee hijiriyada wuxuuna ku geeriyooday dhowr iyo lixdan sano allah ha ka raali noqdo maalinkii geeridiisa saacadihii uu sakaraadka ah waxaa argagaxay xaaskiisa laakiin isaga wuxuu tilmaamay inay u tahay maalinkan maalin farxadeed maadaama uu la kulmi doono nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam iyo saxaabada ridwaanullaahi canhum
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة
تنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه للإفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظب وخذ بالجد فيه inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmi doonna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فلا تأمن سؤال الله عنهم بتوبيخ علمت فهل عملت العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست